bismi illaahi araxmaani araxiim halka caawa aad nala fadhidaan ee aynu barnaamijkan dhammaantiin aynu ka wada maqlanaa ama aan ka wada dhegaysanayna ama aynu ku wada hadli doonaa waa madasha lixdanka oo ah madal had iyo jeer lagu falanqeeyo faaqidaada siyaasadda soomaaliya haddaba waxaa mar labaad iyo mar saddexaadba marti inoogu ah madasheena lixdanka maxamed rashiid sheekh cabdullaahi oo ah mas-uul sare oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya maxamed rashiid kusoo dhawow madasha lixdanka bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waan dhowahay waan salaamayaa madasha sigistiga oo aan kamid ahay kuna taxnahay wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta iyo dhegaystayaasha goobtan iga dhegaysanaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamed rashiid waxaanu ognahay in ay beryahan qulqulado aada u badan ay ka jiraan deegaanada geeska africa siiba deegaanada gumaysiga etoobiya oo gacanta ku haya ee ogaadeniya iyo dalka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan waxaan rabnaa inaad badno caawa aad warbixin naga siisid warbixin yaroo kooban xaaladda uu haatan marayo waddanka etoobiya etoobiya dhowr jeeroo horena waad iga waraysateen waxaa laga yaabaa waayadii hore inaan aad aydan hadalku idiin gelin oo aad lahaydeen arrimo meel uun cidlo ah saba ammaan aan ku uu ku jiraa markaan idin lahaa etoobiya iyadaa hoos usii socota oo maanta soomaali baa rajo dhaanta etoobiya qowmiyado kala diimaah oo kala dhaqana baa etoobiya laysku yidhaahdaa nuxurka etoobiyaduna waa dadkan abasinianiska ah oo ah tigreega iyo xabashida iyagu horey u colloobeen oo iyagu hadda aad bay u kala alooleysanayeen qoladan tigreega ah oo dawladda hadda etoobiya ka jirta ama adisababa ka jirta usha u haysay si maakhadaynahoo kolba siyaasad iyo kaaray ciyaarta ah ayay ku noolayd reer galbeedkana argagixisaan la dirirahayaa ayay kaga kharash iyo dhaqaale kaga qaadanaysay arrimahaasi way isa soo yar oodeen oo kharashyahaasi way soo gurgureen wakiilnimadii ay geeska africa reer galbeedka uga ahaydna way soo gaabsiday tigreegu dawladdii uu hogaaminayey waxaa ku soo baxay qowmiyadihii aan markii horeba aan soomaalida ahayn soomaalida aada horeba way dagaalamaysay soomaalidana aada etoobiyaanba dee looguma arkaynin oo dee dad la gumaystay ahaayeen oo soomaali ah kuwii etoobiyaannimada loo arkahayay ee ay oromadu kamid ka ahayd ay amxaaradu kamid ahayd oo labada qowmiyadood ee ugu badana ayaa laasti wan year kacsanaa dhagaxa la taagnaa waddada jidadka goynayey nimankii dawladdii jilbaha ayay dhulka ugu dhufteen dhaqaalihii waddanku dhulku ku dhacay dawladda etoobiya fashil bay qarka u istaagtay reer galbeedku way u gurmadeen oo sidii soomaalida iyo yamanta iyo libiyaanki iyo dadkaasi u burbureen inay etoobiya u burburto waa looga gurmaday life supporty baa lagu xidhay last five month etoobiya life supporty baa ku xidhan khubaro badan baa la talinaya kolba dhinac baa laga soo gelahayaa laakiin dadkii waa laysku hayn la'yahay siiba labada qowmiyadood tigree ma rabaan haddii aad wax ka og tihiin waxaan geopoliticska la yidhaahdo dadka oromada la yidhahdo waxay degaan bartamaha magaalada adisababana irid kasta oo laga soo galo oromaa degan waana qowmiyadda ugu badan oo more than half populationka etoobiya oromo weeye dadkaasi way kacsan yihiin in la xasuuqana dee macquul ma aha oo la dhameeyo waddadayna taagan yihiin wax ka soconayaa ma jirto waddooyinka adisababa gala waa in xoog military un lagu mara mooyaane baabuur caadi aho civil oo ka baxay ma jirto etoobiya arrintaas si ay bal uga yar dabaalato waxaa oromada lagu furay dhibaato jabuuti iyo laandhilaandhiga soomaalida dad oromo ahoo badan oo u qaxay oo ka shaqaysan jiray ayaa soomaalida ilan etoobiya xukunta ayaa lagu soo dharbaaxay oromadii baa laga soo qixiyey soomaalidu meelaha ay degto siiba puntland iyo somaliland iyo dhulkaas jigjigo markii la keenayna ina ilay iyo waxaa lagu dalbay kililkii meesha tigregu ay u telinayeen oromada dhibaato badan baa loo geystay markii oromadii dadkoodii la xasuuqay oo dhaqaalahoodii iyo shilimaday meelaha ku shaqshaqaysan hayeenna lagala wada hadhay waddankoodii laysugu geeyey ayaa haddana iyagii haddana la hubeyey oo layidhi iska celiya soomaali baa idin soo qixisay sidaasna waxay tigreegu ugu talagaleen in dagaalka bari lagaga furo oromo si ay addis ababa nafis u hesho run ahaantii dhaawac siyaasadeed bay oromo arrintaasi u geysatay ambishinkoodii inay addis ababa tagaan ahaydna hoos bay u yaraha dhigtay laakiin wax saasa tigre uma ayna tarin culayskiina sidiisii buu iska yahay civil war fara badan ayay beerahayaan civil warradaas wax badan uma tarahaya laakiin etoobiya dowladnimadeedii iyo shicibkeedaa kusii burburaya o kusii kala fogfogaanaya arrinta jirtaay waa arrintaas guud ahaan dowladda etoobiya ciidamadeedu xataa hadda shaki baa galay ciidamo badan baa hubkii laga dhigay ciidamadii eritrea iyo dhinacaas xuduudda ku safnaa hoos baa loo soo celiyey qalabkiina waa laga dhigay intoodii badnayd waddanka etoobiya ma aha waddan maanta la odran karayo awooddii markii hore ama laba sano ama sanad ka hor uu lahaa xataa nus baa ka joogta ma aha waxaana ugu sii daran xagga dhaqaalaha iyo administrationka ururadii iyo kooxihii iyo qowmiyadihii ay ka koobnaayeenna waa la wada kala shakiyey oo kalsoonidii way dhimatay gargaarka reer galbeedka ee aan markii hore sheegay in life support baa ku xidhan la-aantiina etoobiya maanta ma ayna jirteen halkaasay etoobiya maraysaa dhinacan soomaalida waxaa lagu maqaalaha ama wararka ka imanaya uu sheegaya in oromadu ay aad iyo aad u gumaadaso soomaalidii ilaa dhowrka boqol ee sano la deganaa deegaanadooda maxaa keena baad is leedahay haddee arrin gumaadkaasina horta run ma yahay oo waxma ka jiraan hadduu jirana maxaa keenay waa tii hadda aan yar taabtay oromadu dabin loo dhigay bay ku dhacday waxaan odhan karaa aan ammaanta o n l f na idiin sheego tii o n l f lala maaganaa ee o n l f ay ka salbaaraysay ama ay ka booday ee ay ku dhici weyday bay oromadu ku dhacday example waxaad la socotaan jabuuti ilaa iyo kenya soomaaliya oo dhan in o n l f la laynayey oo laqaqabanayey oo tigreega loo dhiibahayey taasna tigreegu waxay uga danjeedeen inay o n l f intay cadhooto ay aarsi samayso ay soomaalida la dirirto sidaana ay ku nasato o n l f marna ma aynan go-aansanin in ay ka falceliso dhibaatada ay soomaalidu ku haysay ujeeddada tigreega ayayna o n l f markaa dareemaysay oo ahayd in ay divertigarayso ama ay leexiso ujeeddada o n l f ama ay soomaali isku jeediso tii tu lamida baa oromo loo diyaariyey oo oromo inta markii hore liyu booliska iyo laandhilaandhiga soomaalidu oromada ay dhibaateeyeen baa haddana oromadii la yidhi soomaali iska celiya markaas ma aynan iska garanin baa la odhan karayaa siyaasiyiinta oromadu ee soomaalidii unbay ku boobeen warmaha gumaad xun oo fool xun oo aan taariikhda horey u dhicin ayay soomaalida ku sameeyeen weliba soomaali iyaga la deganaa oo dhex deganaa bay laayeen oy gumaadeen ilaa dhowr boqol oo ruux bay dileen oy si fool xun u dileen oo haween iyo carruura qaarna ilaa hadda waaba go'doon arrintaasi waa dabin oromada loo dhigay oo ay ku dhacday haddana way ka hadlahayaan oo qaarkood ama siyaasiyiintoodu waa dad fara badan oo urura fara badan oo qaybo fara badan oo dee qaar badan oo fahamsanaan laakiin waxba ka qaban karin baa jiray qaar waxaa jira ururka ugu weyn oromada oo o l f la yidhaahdo oo annagu aanu allied nahay ama aanu ku wada jiro alliance aan ku wada jiro way oyayeenoo way cabaadayeen dhowr jeer bay kasoo saareen bayaano way garanayeen dabinkan inuu yahay dabin loo dhigay laakiin way ka joogi waayeen iyagoo garanayay ku dhaceen dabinkii colaad iyo dhibaatay soomaalida ka kasbadeen international communitygii baa wixii oo dhan tigreegu intay sawireen baa la yidhi oromada ku hordeysa adhisababa waa kuwa sidaa dadka uxasuuqahaya xataa international communitygii a hore saaboortiga siinhaya oromada hadda maanta saaboorti badan bay ayaa lagala noqday dad hamajahoo aan waxba fahamsanayn oo dad masaakiina layn hayo oo hadday adde xugun tagaanna aan waxba qaban karin baa bictura baa ku dhacay way jirtaa oromadu inay soomaali xasuuqday oo ay dhibaato samaysay taariikh aan hadda ka hor dhicinna ay samaysay dee waana uun mid waxay ku dambaysa aynu arki doono weliba xataa colaada noocaasi weli way socotaaba etoobiya maxaad is leedahay markaa dhinaca amxaarada iyagu siyaasadda amxaaradu ee ku aadan maamulka hadda jira iyo maadaama aad noo sheegtay in dowladaha qarbigu ay ay ay siinayaan taageero aada u buuxda dowladda hadda ka talisa ama dalkaasi etoobiya maxaad is leedahay markaa fursad intee leeg ayay haysataa dowladdaasi in ay maaragtay hanato xukunka dalka ay gacan biro ku qabsato oo aan laga faramaroojin amxaaraduna maxay iyadu dagaal noocayay ku jirta iyadu ma soomaalida iyo oromaday la dagaalansan tahay mise iya- iyadu dagaalkeedu maamulka kusii jeeda qowmiyadda amxaaradu waa qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan etoobiya waana qowmiyadda ugu ilbaxsan waana qowmiyadda waddanka xukumi jirtay ee afkoodii iyo dhaqankoodiiba la qaatay oo ilaa iyo hadda afka ofishaalka ah ee lagaga hadlo een, waddanka etoobiya ma aha tigray ee waa afka amxaarada een, waa nimanka tigreegu ay ka gaban hayaanay isleeyihiin arma idinku soo noqdaan waa nimanka oromada lafteeda gumaysan jiray iyo soomaalidaba oo horta cid jecel ma jiro oo waa dad aad iyo aad gumaysi loogu soo bartay een, ha ahaato een, waa niman aan laga aan xukunka cidi ka celin karin oy sababtu tahay haddii tigreegu ay waxba hanan waayeen qowmiyadda layslahaa armay armay han la timaadaa oromay ahayd oromana dee waxay u dhuratay een, yar baad muxuu ahaa waayo aragnimo la-aan badan iyo inay waxaan afka qalaad nayifka lagu yidhaahdo ay yihiin een, marka amxaaradu way isdiyaarinayaan inay oromo la taxaalufaan bay isku dayahayaan inay ururo kale oo sida o laftoo kaleeto iyo ay la taxaalufaan bay isku dayahayaan arrimaha noocaasa kolley uma sahlana oo sidii laisku aaminayo wayba iska adag tahay een, dowladda etoobiya qolada hadda gacanta ku haysa ee tigreega ah een, wax badan bay ka tanaasushay oy oromo uga tanaasushay een, dhuuxa hoose weli iyagaa gacanta ku haya waddanka eh, run ahaan iyagaa gacanta ku haya sharciyadiisa hay-adihiisa institutionskiisa laakiin darajooyinka waaweyn hadda tigreegii wayba way ka tanaasuleen oromay ba wada siiyeen arrimaha dibadda ee, ganacsiga een, ee, maayarada magaalooyinka waaweyn sida addis ababa oo kaleeto een, afhayeenka baarlamaanka ee ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha waxyaalo badan oo darajooyinahoo boosishinahoo waaweyn baa oromo lagu taxay weli inay qaar kasii tanaasulaan diyaar bay u yihiin een, waxay isleeyihiin oroma haddaad heshaan amxaari iyo cid kale waxba idinkama qaadi karto tigreyga horta gamekaa weli way wadaan oo way ciyaarayaan waana lagula talinayaa inta ay wax u taraysaay waa tan markii hore idiin sheegay oo waa ugu waa labaatan boqolkiiba labaatan baa laga yaabaa inay inay wax u tarto oo aad iyo aad baa looga niya jabay tigreega amxaaradu marka waxay ku socotaa in ay waxyaalo badan jafjafato tanaasul badanna ay samayso road mapna ay soo diyaariso een, shirar baana dhici doona een, bishan february oo mucaaradka loogu qaban hayo london iyo bruxelles shirarkaasi kolley dee weji horle iyo ee, siyaasiyiin horlaa isugu iman doonta wax ee, wixii kasoo bixi doonaba waa wax loo wada joogi doono marka amxaaradu waa candidate ee, u taagan inay etoobiya mar labaad usha u qabato reer galbeedkuna hadday tigree ka samraan dee waxa ay waxa optionka ugu horeeya ee ay isku dayahayaan waa amxaara taa iyada waa laogyahay
haddaba xaggee bay arrinta arrimahaas oo dhan uu kaga jiraa haddaba halgankii oona left ee ahaa dadkan deegaanada ogaadeenaya inay iyagu aayahooda ay gacanta ku qabsadaan meeshay doonaana la aadaan ayaan halgankii ku salaysnaa een, siyaasadahaas ah hadda noo wada fasirtay ee iswada riixaya een, aynu ognahay weliba deegaanadan in haddan dee iyada laf laftigooda ay gacan sida oromada meelihii sasaro loo siiyey in in deegaanadana dad soomaaliya gacmaha gacanta loo wada geliyey maamulkiisii marka xaggee buu halgankii oonala kaga jiraa hawlahan isriixaya siyaasaddan isriixaysa
Aan- onlf markii horeba halgan hubaysan bay ku jirtay een, abaabul bay hadda ku jirtaa oo ay isu diyaarinaysaa second defenska ay yeelan doonto etoobiya een, onlf si siyaasadeed ururadan mucaaradkaa hadda ka horna inaan meeshan ka sheegay waan hubaa ururadan mucaaradkaa kama dhex baxsana oo aniga hadda carabka marinhaya qaar baanu allied la nahay qaarna wadahadallaan noo socda taa macnaheedu waxa weeyaan hadda ka hor waxaa dhibaato badani ay inaga soo gaadhay inaanu nidhaahno annagu soomaali baanu nahay oo etoobiya shaqo kuma lihin deedna naloo tashado hadda taasi meesha ma taalo maantana waxaad ogtihiin adduunyada cidna xoog keligii a kuma gu'i karto adoo xooggii ku garab wada haddaadan siyaasad ku gu'in cidna wax kugu fali mayso cidnana ku aqoonsan mayso mana gu'i kartid dee xoog aan hadda ku go-nana meeshaba ma yaallo marka in waxa aanu leenahay soomaali ahaan aanu qaadano waxa dhexe waxa dawlad federaal ah ee dhexe een, lagu lagu yagleelahayana aan wax ka yagleelo oo sharcigii aad dimuquraadiyad ama ugu gu'i kari lahayd ama aad waxaagii ugu haysan lahaydna aad adigu aan lagu yeedhinin adigu aad wax ka qorto taa weeyaan taan annagu ku dadaalaynay muddoba waxaan xusuustaa hadal aan isticmaalay mar hore ood halkan iga waraysateen oon idin idhi dheriga adisababa lagu karin haya xaabada annagaa u gurayna saliidda iyo yaanyada iyo cusbada iyo waxaasoo dhanna annagaa u qiyaasayna cidnana marti ugama nihin go-aanka noo yaallaa kaa weeye markaas oo aduu aad waxaagii si siyaasadeed iyo si awoodeed ba aad gacanta ugu dhigto markaa ayaa tashan kartaa ood odhan kartaa ama waanguya ama aayakatani baan heli lakin adoon waxba haysanin inaad un dee tiraahdo anigu cidna la hadli mahayo oo aad un giirka taagto waa wixii hadda ka hor aan ku jabnay marka muruno badan ama wax badan oo jileec ahoo badan inaad muujiso waa lagama maarmaan meesha ay wax yaalaan in aadan ka fogaaninna waa lagama maarmaan marka ururada mucaaradka ah ayaanu ka mid nahay haddaanu soomaali nahay tira ahaan waxaanu nahay qaybta saddexaad oromiya amxaara naga badan xataa tigreegan xukunka haysta annaga ka badan haddii ay dhul tahayna waxaanu nahay qaybta labaad oo oromo keliya naga dhul weyn inkasta oo ilaahay uu hadda maanta baabi'iyey dee weliba in ay soomaalina baakingi noo tahay baanu qalbiga ku hayn jirnay mar marar badan inkastoo ay marar badan waxyaalo naguba yihiin marka ma rajo xumin
waa hagaag guddiga gunaanadkii inagoo soo gebagabaynayna qaybtii koowaad ee waraysiga maxaad kula dardaarmaysaa taageerayaasha ururka onlf gaar ahaan ogaadeenaya guud ahaan soomaalida
horta soomaali waxaan leeyahay oo guudba leanna o n l f lafteedu waa soomaali soomaali waxaan leeyahay guud ahaan walaa jabuutida xataa dawladda dhibaato badan waxay ka soo gaadhay taliskii tigreega uu hogaaminhayay ee malla zanawi magaca soomaaliyeed oo dhan dhibaataa ka soo gaadhay godkaa lala ekeysiiyey soomaali xumaan aan weligeed aan taariikhahan soo marin bay soomaali gashay marka janis baad haysataan inta ay iyagu gaggabsan yihiin oo iyagu ay daandaanka yihiin siyaasadihiinnii iyo ujeedooyinkiinnii iyo soomaalinimadiinniiba dib isu soo abaabulo oo meeshiinnii bal inaad kusoo noqon kartaan isku daya soomaalidu waa dad aqoon leh waa dad wax garanaya laakiin janis baa la siin waayey oo ku alla ka wax fahmahayana waa la dilahayey ama waa la caydhinayey ku alla ka damiir laawaha ah ee ee saqajaanka ana siyaasi baa laga dhigahayo waxbaa loo dirsanayey arrintaana etoobiya oo tigreega dawladdii u xukumahayay ah baa ka shaqaynaysay marka maanta janis bay haystaan runtii soomaalidu ay dib isugu abaabulaan meel kastoy joogaanba oy danahoodii u qabsadaan oy xuquuqdoodii iyo waxoodii ay u dhacsadaan waa waa arrin guud waxaa kale oon odhanayaa arrinta gaarka ku ah ogaadeyniya soomaalidu waxyaalaha differenceskeeda ah ee localkeeda ah intay hoos u dhigto arrimaha waxbay ka qaban karaan nin kasta oo soomaaliyeedna waxbuu ka qaban karaa mar kasta oo barabagaando iyo siyaasad midaysan lagula loolamo qowmiyadaha geeska africa oo soomaali horta wax la yidhaahda la nooleeyo waa mar kasta ood xaqaagii hesho waxaaguna uu bannaanka yimaado mar kasta oo adiga lagu qaybiyo oo reer reer lagu qaybiyo iyo tuulo tuulona waa mar kasta oo miisaankaagu uu hoos u dhaco marka maanta markii etoobiya inay hoos u dhacaysa la arkay durbe cadowga soomaalidu wuxuu bilaabay in qabaa'ilkii waddanka deganaa laga laga laga shanqariyo oo la yidhaahdo idinkuna reer hebel baa tihiine dawladdii isbeddel baa ka dhacahayee maad wax doonataan waxaan leeyahay taasi waxba inoo tari mayso inaynu isqaybqaybinno siyaasadda inaynu meel uga soo wada jeedno cidda miisaanka saaranna miisaanka lala xoojiyo taasaa dan badani inoogu jirtaa baan qabnaa marka soomaali ma kala awoodna badna waxna ma kala qaadanayso waa un laysku dirahayaa meellana wax la kala tegi mayso waa soomaali waa isku dhaqan waa isku diin waa isku waa waa isku dan soomaalidu arrintaas etoobiya wada jir ha ku qaabisho xataa kuwa soomaalida ahee aan iyagu reerkaas soomaalida ahee etoobiya gumaysata aan ka mid ka ahayn ee jamhuuriyadda soomaaliya degan laftoodu kuwa la ehela ama la qoysa ama jufowa baa ogaadeen iyo dega waa inay dadka midnimadiisa ka shaqeeyaan xataa kuwa soomaalidu way arkeen soomaalidu tafaraaruq iyo dowladnimo la-aan iyo aaya la-aan inta ee dhibka ay leedahay marka waa in dadkaas midnimo loogu guntado oo lagu waaniyo taasi waa arrin guud xubnaha o n l f waxaan leeyahay waad la soo jiifteen in badan baad soo rafaadeen mintinimo ayaad muujiseen iyo isku tashi maanta ayay kaalintii taagan tahay waa in aad soomaalidiinana ku habar wacataan dadaalkiinana aada laba jibaartaan midnimona aada ogaataan siyaasaddu wejiyo badan bay leedahay waxaa socda xodxodo iyo shukaamin fara badan oo siyaasadeed shirar badan baa socda geeska africa reer galbeedkii keliya ma aha oo maanta waa lagu soo kordhahayaa carabihii iyo turkidii oo murmahayaa geeska africii iyo riidsiigiiba yaa yaa boos ka wada daydaynaya waxaasoo dhan saamayn buu yeelanayaa siyaasadahan iswada darbaynaya si xikmad leh ha loo waajaho ilaahay wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna cidda markaa meesha ku jirta ama xog ogaalka ana ha lala tashado ama wixii tala ah ha lagu biiriyo hana la dadaalo midnimona ha la ogaado ayaan odhan lahaa waa hagaag kaasi wuxuu ahaa maxamed rashiid sheekh cabdillaahi oo aanu ka wareysanaynay qadiyadda ogaadeenaya iyo geeska africaba halkaa waxaa inoogu soo gebagaboobay qaybtii koowaad ee waraysiga waxaana waraysigiidii qaaday anigoo ah xuseen fiin caawa oo bishu tahay sideedda bishii janaayo sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka halkaa ayuu noo joogayaa waraysiga qaybtiisa koowaad waxaynu diyaar u nahay waraysiga qaybtiisa labaad